bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhegaystayaal hamiin feer ha ka dhawaada warka hamiinimo idaacadda raadiyo baydhaba qodobada hamiinimadan warkaan isinka dhigi doontan babaa ku mid ahaa guddoomiyaha deegaanka daynuuney oo baaqaxa ku saaray barakaca ku socda deegaanka ra-iisul wasaare rooble oo shaacay in lagu naqday doorashadii guddiyada gobollada waqooyi saraakiila ciidanka dowladda oo lanku digay inay farageliyaan arrimaha doorashooyinka maamulka gobolka banaadir oo uu amiiraha ku saaray cariiriga ku jara waddooyinka mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo dowlad goboleedyada ah oo kulan waaldhaday guddiga xaqiijinta koontada balaantaha oo qaramada midoobey kula hadlay aqbado haysada madaxweyne ku-xigeenka hiirshabeelle oo baaqanka ah oo booqday ciidamaha ka dhaawacmay dagaala maamulka galmudug oo magacaaway guddiga doorashada aqalka sare galmudug iyo puntland oo halha ku deeriyey shaqaaqo khasaare jeysatay akhbaaraadka bannaanka hamiinimada baa ku mid ahaa qaramada midoobey oo laka dhaliiraya ku hadlowka ciidamo nabad ilaalin lankadiri dala waa hamiinimada talaada ee warbaanaya hooydaasi taardana kabeeganta sadiida balisiya daad ee lamada kun labaatiyo kowda taasna babaana qodobada warkaana haninka door koronatan is diyaarya yoogi oo faahfaahsana hamiin fere dhegeystayaal guddoomiyaha deegaanka daynuunay ee gobolka baay iyo baaqa ku saaraya barakaca ku socda deegaanka daynuunay sida faahfaahinta warkuninka sii ambakaada wariyaheenna cabdirashiid ismaaciil abuukar deegaanka daynuunay oo dhowr kilomitir u jira magaalada tambaydhabo ayaa dhowr jeer waxaa ka dhacay dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidanka daraawiista koonfur galbeed soomaaliya oo dhinaca iyo al-shabaab waxaana dhowaan deegaanka daynuunay ka soo barakacay qoysas aad u tiro badan oo shacab ah oo halkaasi ay uga soo barakaceen hanjabaad sida la sheegay uga timid dhanka ururka al-shabaab guddoomiyaha deegaanka daynuunay mudane ibraahim sheekh isxaaq ayaa baaq iyo digniin ka soo saaray dhibaatooyinka ka jira daynuunay islamarkaana ka hadlaya barakaca sidoo kalena baaq u diray ilaamaha amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wuxuuna shacabka degan nawaaxiga wadada isku xirta magaalada tambaydhabo ilaa iyo daynuunay ugu baaqay inay ka fogaadaan nawaaxigaasi laamaha amnigana ugu baaqay inay tallaabo ay ka qaadaan cid allaale ciddii ay ku arkaan nawaaxiga wadadaasi bismillaahi raxmaani raxiim shirku jaraha oo ku saabsan deegaanka daynuunay iyo ka gobadahay ee meelo maamulka ani iyo maamulkii doynunay iyo meelun isku koyna shirkaas way fadaan kuku hadalna arrimo doynunay quseeya insha allah kolley dad shacbe masaakiin ee iyaha ka barakahay ee dadka dadka barakayahaaye kolley waalidiinyo meel kasta rooga wali haddu ku dambeeyo farnyaaqma laabado doogna wayba in sheegana shacabka degan laku bilaawa tuulooyinka laamiga handhow ee laku bilaawo gasar ilaa iyo dhambalka ma in sheegana wali haddu ku dambeeyo lan laamigaa surun mase tuuli laamiga han dhow hoobuna aragna tallaabo sharce ayaa ku qaadana hoob ilaahay ka raali noqdo maybaa in sheegana dowladda koonfur galbeed maamulka degmada gobolka saraakiisha ciidanka qeybta liximaad waybaa in sheegana lankiila ka aragu ee laku bilaawo gasarta ilaa iyo doynuunay lankii tuulaha ku baha laame laka aragu mayba faraana ciidanka amniga inti gacanbaree ka gobadan guddoomiyaha deegaanka daynuunay mudane ibraahim sheekh isxaaq ayaa laamaha amniga iyo ciidanka ka howlgala nawaaxigaasi ugu baaqay in aan la arki karin baabuur u leexanaya deegaanada al-shabaab ay joogaan sida dadaarow iyo dalandoole baabuurti kubirmaasi dalandoole injeedi dadaarow injeedi laku bilaawa geeka taariikhda saddexda wali taariikhda bara afarla ku bilaawa baabuur dadaarow ilaa jidkun kuburma logud mal arga kora doynay kuburma mal arga kora wayn sheeganay ciidanka rooga doynuunay baabuur alla baabuurkii dadaarow iyo dolan dool injeeda aragtan hala gubay amaraan qabtan doynuunay wal ku qahi ilaahay roob ciidanka dowladda mambabacdha ka koraan ee al-shabaab waa dhuumalaysi ay ka kooyahayaan dhuumalaysia shacabka ilaah ka qarriya ilaah ka guuryahay way baa codku codsadaan ciidanka amniga tallaabo sharciya inta ku qaadan baabuurtun daaroo bira tallaabo ku qaadan sidoo kale guddoomiyaha deegaanka daynuunay ayaa ugu baaqay dadka degan hareeraha waddada in ay ka guuraan laamaha amniga ciidanka qaybta liximaad guutidii siddeedaad urka afartii toban waybaanka baaqay in sheegay qof allaala qofkii doynuunay iyo eh, ka aragdan moodamoodi i doynuunay ilaa iyo baydhowdhatiyo ka aragdanna waaxigaas ka aragdan hal bartile ka araga hooba luku shakiyo langwaha ku shakiyo walha gobodaay warsheenay ma jarto Eh, un wayba waliwahatuku dambe dulqaad noolamaadi tuulooyinka dhaamihu ku dhow waybaan sheeganay halku guuray digniintinka dambe afar maalmood qabtaan halku guuray deegaanka daynuunay oo dhowr kilomitir u jirta magaalada Tanbeydhabo dhowr jeer waxaa ka dhacay dagaallo u dhaxeeyay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidanka daraawiista koonfur galbeed oo dhinaca iyo al-shabaab
mahadsanid cabdirashiid ismaaciil abuukar ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo kulan la qaaday guddiga doorashooyinka xildhibaanada lamada gole ee gobolada waqooyi yamaba ya sheegay in xubnaha guddiga lagu fadaw inay ku madax banaanaadaan siyaasadda iyo aragtida dhinacyada iyo-oona si siman iyo-oon ka adeegaan dhammaan musharaxiinta tartamaasa kuraasta doorashooy doorashadii oo ah heega- ee- iyo hagaayana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xusi in lagu nagadii doorashadii dhowaan dhinacyada guddiga iyo ka doordan lamada hoggaan islamarkaasna uu saxafiiska ra-iisul wasaaraha uuse hagusb- hagudbi doona xilliga iyo goobta laka qabada doorashada guddoonka guddiyada injineer rooble ayaa mabawse tilmaamay in mas-uuliyadda koowaad ee hufnaanta iyo la xisaabtanka guddiyada doorashada ee ee guddiyada doorashooyinka usa ku saaranta is- ee mas-uuliyad islamarkaasna usa xubnaha guddiga usa ku fogaadan walwalba oo baalmarsan habraaca doorashooyinka laka heli sada ka qoran wareegtadii lahasiinka magacaabay maybaa ku madaxa banaantina cid kasta oo siyaasadda ka jarta sadaha usa qaba habraaca doorashada waana maybaa la siinku fadhiya waajibaadkin inay siinka gudatan si daacad eh oo waafaqan waana hufnaanta doorashada walaahi caqabad ay sin hasiin la gudboonaadona waa inaysan hangudbidan ra-iisul wasaaraha iyo eri ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaare rooble ayaa horay kulamaha laka xaliya khilaafka ku dhaladay hogaanka guddiyada doorashooyinka gobolada waqooyi ee somalilan xuseen weeladi gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane cabdi xaashi cabdulaahi gudoomiye iyo ee gud- iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabkooda ee gaashaanle dhexe xasan cali nuur shuute oo ku sugan magaalada muqd- ee baydhabo ee yamaba geeg ku saasaaray digniin ka socota ciidamada qalabka wada ee dowladda federaalk soomaaliya gudoomiye shuute yamaba use ciidamada usu- ciidamada shala duwan ee dowladda eh, sadaha militariga booliska iyo hangdhiba sugidda aan ku digay iniyoo ka dhex milman arrimaha d- siyaasadda dalka gaar ahaan doorashooyinka ku bilowday soomaaliya waana maba use sheegay gudoomiyaha maxkamadda in xeer ilaalinta maxkamadda iyo farti inay qaldacwadeed iyo ku gudbiyaan askari iyo ama saraak- sarkaal kata- oo laha- laka- sarkaalkii laka helay inay usa ka melimi arrimaha doorashooyinka islamarkaasna usa unku sii mad ahaada doognaha ciidamada sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka wada gaashaanle dhexe xasan cali nuur shuute iyo tilmaamay in muhiim ay tahay in ciidamada iyo iska ixtiraamaan shalsareeyowka darajada iyo oona iska dhigayaan awa- ama- amarada ilaha gudoomiye shuute usa ka sheegay kulunka usa kala hadlayay saraakiil ku tirsan ciidanka xooga dalka ee ka sugan magaalada baydhabo yamiba usa digniin landiraya ciidamada haki- ee haka eedi iyadoo oona dalka iyo ka bilaabatay doorashada lamada kun labaataiyo kowda gudoomiyaha gobolka banaadir waana ee duga magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumud- cumar filish iyo awaamiiraha ku saaray baawurta xamuulka ee isticmaalow dekada magaalada muqdisho si lan yareeya saxmadda iyo jaamka ku jira caasimadda milkiilayaalka baawuurta xamuulka qaadaw ee ka howlgalow dekada muqdisho yamiba laka amiray inay laku bilaawo geega iyo baawurta waaweyn oo wada rarka xarunta dekada ha ku baxa kuran afarta saac hiraabnimo waana ka eg tobanka saac galabnimo ka hor ee ero afarta saac hamiinima waana ka eg afarta ee tobanka saac oo ee tobanka saac hiraabnimo wa- ku hor salaada subax iyadoona la mamnuuciyay baawarta qaada wararka dheeraadka ah ee walyeerada jeysadawa ciidanka amniga booliiska dowladda ee ka sugan isgoosyada tarabuunka taleexa iyo mar- ee miraanyo mirinayo yamiba la farayay iniyo hadeeyo koraan keliya baawarta xamuulka wada tooska galow dekeda xaanas oo bara aanasoo barking ku- eh, ku galayaan wadooyinka baakinka galaan wadooyinka ka dhow dekeda afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax dheere iyo warbaahinta akhri wareegtada amarka waarmiba uuse sheegaya in cidii fuli waayta amarka maamulka laku qaada doona tallaabo adag islamarkaasna la la- la- ku- la jeeyi doona eh, maxkamadda sidoo kale maamulka gobolka banaadir iyo mamnuuci in goobaha ganacsi ee laga dhisaw hareeraha laamiga iyo wadooyi ee wadooyinka muqdisho waana laka amari d- ee dadka horey aan ka dhisaday goob ganacsi iniyo ku dheeradan muddo todoba hamiin gudaasho lagu bilaabo geeka inka dambeyntii gudoomiyaha gobolka banaadir iyo mabus mamnuucay in baabuurta lak- ee laka shaqeeyo laka dhagaw hareeraha laamiga waana ciddii fuli waayta amarada geeka lahasaari lagu qaado doono tallaabo adag islamarkaasna fulinta amarkaasay la- lan hel saari ciidanka ilaalada deegaanka xamara waayahay dhegeystayaal mabasiin kuraali galyaane ee gudoomiyaha gaasha ee maxkamadda darajada koowaad ee gaashaanle sare iyo hayti meel gaashaanle dhexe ku erni basiin kuraali galyaana daafurkan qorshahan wasaaradda ee hak- ee ka shaqee oo ka shaqayti in muddo ee yamibageeka wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha mudane xasan cabdinuura cabdi kuweeliyahna agaasimaha guud ee wasaaradda agaasimiyaal iyo taliyaal ku tirsan wasaaradda iyadoona dhanka zoomka ee ama muuqaal ahaan ayoan ku qeyb galayeen wasiirka qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha mudane jamaal maxamed xasan wasaaradda do- ee wasaaradaha dowlad goboleedyada iyo biyaha tamarta qaar ku mid ee wasaaradda wasaaradaha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo hay-adaha taageero mashaariicda biyaha agaasimaha waada cabirka iyo saadaalaha biyaha axmed maxamed xasan oo bil- eh, bi- bilowkii kulanka daafuri ku hadlayay mabowsa waxaa ku qeybgalayaalka ku warbiyay marxaladaha iyo wada wadatalidowka iyo lahamari qorshaha horumarinta kheyraadka biyaha oo use xusi in isa ka jawaabo wala kuqabashada biyaha dhanka baahiyaha dhanka biyaha oo use xusi wala kuqabashada baahiyaha dhanka biyaha ee haysada bulshada soomaaliyeed agaasimaha guud ee waaxda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdirasaaq maxamed maxamuud ya sheegay in dhinacyada dhan oo dhan lanku baahanyay in wasaaradda ku taageeraan hirgelinta qorshahan wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta dowlad goboleedyada iyo mas-uuliyiinta ku socotay wasaaradaha heer federaal iyo hay-adaha wada wada wada shaqeynta la leh wasaaradda tamarta iyo biyaha yamiba ee taage- iyo taageera oo taageera qorshaha horumarinta kheyraadka biyaha iyo oona ballanqaadan xoojinta wada shaqeynta wasaaradda mudane jamaal maxamed xasan wasiirka qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalk soomaaliya bogaadi wasaaradda tamarta iyo biyaha iyo dhinacyada kale ee kula qeyb gala kula qeyb qaaday diyaarinta qorshahan oo is sheegay in isayo mid lamba baahi weyn lanqaba inka dambeyntii wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha mudane xasan cabdinuur cabdi yaa xusay in hadda walaagii ku dambeeyay dowladda soomaaliya yeelato qorshe cad oo he- hagaw xooga saara horumarinta iyo ku jawaabowka baahiyaha dhanka biyaha ee wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda federaalk soomaaliya marwo F- xaniifa maxamed ibraahim iyo guddiga xaj- xaqiijinta koontada bilaanta boqolkiiba soddon yamabageek iyo kulun magaalada muqdisho kalweeladana ku-xigeenka ergega gaarka ah ee hogayaha guud ee qaramada midoobey ee soomaaliya aniga taakikii intii isu socday kulanka geedka dhiyey yama baa lanku hadlay sidii lanku waa lankuga wada lahaaye caqabadaha bilaanta soomaaliyeed ee haysata dhinaga siyaasadda gaar ahaan doorashooyinka ku bilowday dalka kulankiya sidoo kale ah yami balunku aransaday qorshaha guddiga iyo wasaarada wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee ka eedan xaqiijinta koondada bilaanta ee doorashada baarlamaanka soomaaliya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa dhowaanaha magacaabay guddiga kooban tum-iyo saddex xubnaad ee wasaaradda bilaanta waanaba ooye hagudbidii hanas ooye ku shaqeey doonaan sidii la ilaalin lahayo xuquuqda siyaasadeed ee bilaanta soomaaliyeed iyo ku leeyiin golayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed iyo mabageeka usabooqday dhaawacyada ciidanka ciidamada qalabka wada eh haka dhaawacmi dagaaladii al-shabaab lagu saaray deegaanada ceel ceelbacad iyo amo coomaale oo ka shaltarsan degmooyinka buule burda iyo matabaan ee gobolka hiiraan madaxweyne ku-xigeenka maamulka oo isagoon magaalada muqdisho yamaba isbitaalka degfeere soomaali sudanes madiina iyo kana ciidamada xooga usaka booqday askarta dhaawacyada ee askarta walyeelada hakudeerti dagaaladii ku dhiyi hiiraan yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed yamaba uusan kama hadnagay ciidanka xooga dalka gaar ahaan guutada shanaad ee qiybta labaataiyo toddobaad ciidanka booliska hirshabeelle iyo maamulka gobolka sida yoonis kukaaliden ku horseedowka weerarada al-shabaab anka dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle yamaba uusa ballan qaaday in sida lasii lama jibaaro doona howlgallada ku dhanka al-shabaab waana ciidamada dowladda federaalka iyo han howlga ee iyo iyo kuwadan ero deegaana ka tirsan maamulkaas gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug maxamed nuur gacal yamabuuse geeka magacaabeey xubnaha guddiga baarlamaanka ee qabashada doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya wareegtaha usaasaare maxamed nuur yamabuuse laka magacaabay xubnaha guddiga doorashada ahaana soo ka kooban tomiyo saddex xubnood oo dhammaantioo ka tirsan baarlamaanka galmudug guddigu yamabuuse ka shaqeeya doona qabashada doorashada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk oo lahaka doorda doona deegaanada maamulka galmudug iyo-ona kulamo la qaada doonaan madaxweynaha maamulka axmed abdikaariye qoorgoora guddiga hirgelinta doorashooyinka galmudug iyo maba maalinta maalinku hor madaxweyne axmed qoorgoor iyo ku dalbidan iniyo ha gudbi liiska musharaxiinta tartamaas kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka si kastaba ha ahaato maamulka jubbaland ero si kastaba maamulada jubbaland iyo kan koonfur galbeed iyo horeeya inqobaday doorashada xildhibaanada aqalka sare waanmaba kuraasta oo keliya maamulka gobolada ee ero maamul goboleedyada hirshabelle galmudug iyo puntland lugusigaha ee qabashada doorashada dhinaci kale kulan geeka kudhiya magaalada gaalka iyo xarunta gobolka mudug yamaba geeka halkuma dambeysa lagu deerayay shakaagooyin sababay dhimashahana soo ku dhiye gaxan gaxandhaale iyo gaalkacyo kulunkun yamibah goobjoog ku hayay guddoomiye ku-xigeenka degmada gaalkacyo iyo ee puntland shaafici cabdulaahi xaashi duqa degmada gaalkacyo ee galmudug cabd cabdiraxmaan sheekh xasan odayaalka nabadda iyo lamada dhinac ee ciidamada xasiliinta magaalada gaalkacyo mas-uuliyiinta yamiba kulunka iyo kashala wareejiyeena guryo iyo duug lacageed waanamiba odayaalka dhaqanka inkama handagena dadaaladiyo ka biyan xasilinta arrimaha nabadgelyada gobolka deegaanaha ka tirsan gobolka mudug yamiba dhowr jeer iyo kudhiyaya colaad beeleedyo iyo dilal aanooyin qabiil ah waanamiba weli waana maba weli deegaana ku mid ah goboladaasay mudug ku jira colaad beeleedyo oo hananagaday meelo dhegeystayaal warkaasin kula tartamaba idaacadda raadiyo beeraha ee magaalada baydhabo tan akhbaaraadka banaanka danjiraha hindiya rooga xarunta dhexe ee qaramada midoobey waana madaxa golaha ammaanka ee belong t t s tamarati yamabuusa hadalkaasiis ka sheegay shirjarayd oo kakobada new york yamabuusa qaramada midoobay marnaba hanghadal qaadne ciidamaha landari afghanistan balse qaramada midoobey hataiyo diiradda saarahayte adbaadinta ero shaqaalijo oo howlgalka taageerada afghanistan ee unime e waana baa kaloo usa tilmaamay iniyo xubnaha golaha ammaanka qaramada midoobey marnaba iyo insi iyo is marnaba iyo isweydiin in isweydiina in ra'yiga ciidamaha landaad gureeyaha afghanistan xilli militariga maraykanka usaa ku baxaya dalkaas yoona colaada meelaasaya kusii darahayta ambasador t t s yamaba usa usa belong guddoomiye doone golaha ammaanka ee qaramada midoobey waanmaba usa tilmaamay in walaacanka weyn eeyo xuqyaha guud ee qaramada midoobey iyo ku higeenshay iyo ka fikirahayaan yata badqabka iyo ammaanka howlgalka qaramada midoobey ee afghanistana dhinaga kale afhayeenka qaramada midoobey stephen stephen danjik yamaba usa mar hore uuse sheegay in qaramada midoobey qaadasa dhammaan tallaabooyinka laga badbaadiyo shaqaalasho oo ka sugan qaramada midoobey kuriyadda markii kuriyad weerarkii dhowaana laga qaaday dhismaha qaramada midoobey ka leeta gobolka heed ee afghanistana guud ahaan dhegeystayaal may bantaa gebagabeynay warkii hamiinimo idaacadda raadiyo baydhaba anoo maxamed bare siini dariirsihay waana may baha saaray saaxiibkii xasan aadan khayr hasan jookaro dhinaga farsamada usi ingildaa intii hami warkun warlimadan u kulamaana mabaasiinku tabaanay sidaas iyo nabadgelyo